bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamed wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu tacdiili الnisaaءi bacdihina bacdaa baabu bayaani xukmi tacdiili الnisaaءi naagihii tacdiilintooda ama taskiyeyntooda bacdihinna qaarkood ay taskiyeeyaan bacdan qaarka kale qaar kale yani haweenka taskiyada iyagu ay istaskiyeeyaan ma la aqbalayaa macnaa xukunkeedu maxuu yahay ayb kitaabu shahaadaadaan ku jirnay marka baabkan kitaabka calaaqada uu laleeyahy waa iska waadix shahaadadu tacdiilay u baahan tahay riwaayaduna sidoo kale tacdiilay u baahan tahay isagoo marka si guud wuxuu u tilmaamay wuxuu baabaystay ama uu tarjamtay xukunka ku saabsan naaguhu yacnii taskiyada qaarkood qaarka kale ay ka bixiyaan qala xadaanaa aburabiic sulaymaan bnu daawuud wa huwa aburabiic azahraani alcataki ayb bukhaari iyo muslim labadaba way ka wariyaanoo sheekhu uu yahay bukhaari iyo muslim labadoodaba xadiidkaanaana ka mid a axaadiidta ay labaduba ka soo wada saareen isaga oo uu sheekhu ugu yahay ayb dabaqadaas marka aburabiic azahraani waxaa ku jirta laba nin oo kale iyaguna mid kasta aburabiic la yidhaha sulaymaan bnu daawuudna la dhaho ayb oo midna uu muslim la gooni noqday labadaasi ayb ayb iyo mid kaleoo abu daawuud iyo nasaa-i ay ka wariyaan oo aburabiic arishdiini la yidhaahdo wuxuu yidhi marka imaamu الbukhaarي qaala xadaanaa aburabiic sulaymaan bnu daawuud waafhamanii bacdahu xadiidka qaarkii waxaa i fahamsiiyey axmedu yacnii qaar aanan maqlaynin aad aanan u maqlin axmed ayaa ifahmsiiyey buu leeyahay marka hadalkan waafhamanii bacdahu axmedu waxaa dhici karta inuu bukhaari leeyahay mumkin marka axmedna rafiiqu اlbukhaariyi fi riwaaya inuu yahay axmedkan halkan lagu sheegayo wahuwa alaqrab xaafidku sida uu leeyahayna waxaa kaloo mumkin ah axmed inuu rafiiq xagga riwaayada uu ku leeyahay aburabiic azahraani oo labadooduba ay ka warinayaan fulayx ibnu sulaymaan oo marka uu leeyahay aburabiic xadiidka qaarkiis waxaa i fahamsiiyey oo ii sheegay meelo aanan maqmaqlin axmed sidaa inuu yahayna waa ixtimaal ayb imaamu lbukhaari iyo axmedkan inay rafiiq riwaayada ku yihiinna waa dhici kartaa oo oo markaa bukhaari uu leeyahay waafhamanii bacdahu axmed qaala xadaanaa fulayxu bnu sulaymaan can ibni shihaabin الzuhriyi can curwata bni الzubayr wasaciid bni اlmusayab wacalqamata bni waqaas alleytiy wacubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can caaئishaةa radia اllahu canha zawji الnabiyi salى اllahu عalayh ali waslm ayb xiina qaala lahaa markay yidhaahdeen ay ku ay yidhaahdeen ku yidhaahde ay yidhaahdeen ahlulifki been abuuradka dadkiisii dadkii ifkiga samaynayey iyada markay ku yidhaahdeen maa qaaluu waxay yidhaahdeen fabara'aha allaahu ilaahay uu beri yeelay minhu min alifki ifkigii buu caa-isha ilaahay ka beri yeelay qaala zuhriyu zuhri waxa uu yidhi wa kulluhum dhammaantood yacnii wuxuu ka wadaa curwa qaala zuhriyu zuhri waxa uu yidhi wakulluhum dhammaantood xadaanii طaa'ifatan qayb ayuu ii sheegay min xadiiihaa xadiidkeeda ah curwa iyo saciid iyo calqama iyo cubaydullaahi bni cabdillaahi bni cutba afartoodaasi mid kastaa wuxuu ii sheegay ama uu ii tilmaamay uu sheegay xadiidka qayb ka miduu rabaa inuu dhaho wafhamanii wuxuu leeyahay wabacduhum qaala الzuhriyu wakulluhum dhammaantood xadaanii wuxuu ii sheegay mid kastoo iyaga ka mida alxadiiثa xadiidkii طaa'ifatan qayb oo min xadiiثihaa caaisho xadiidkeeda ka mida wabacduhum qaarkoodna awcaa walxaal bacduhum iyadoo iyagoo qaarkood awcaa ou ka xifdi badan yahay min bacdin qaarka kale waahbatuu lahu ou ka yacni sugnaanshiyo badan yahay ikhtisaasan xagga soo kaxaynta qaarkoodna marka xadiidka soo kaxayntiisana uu aad iyo aad marka uga sugid badan yahay waqad wacaytu waan xifdiyey can kulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mid ah alxadiida xadiidkii ayaan ka xifdiyey xaggiisa alladii xadiidkii oo xadaanii oo iigu warramay can caa'ishata oo iiga sheegay wa bacdu xadiidihim qaarkood xadiidkoodana yusadiqu bacdan qaarka kale ayuu u rumaynayay wuxuu leeyahay qaarkood qaarka kale xadiidka ay warinayeen macaanidooda iskama soo horjeedine qaarkood qaarka kale xadiidkiisa ayuu u rumaynayay zacamuu waxay sheegeen anna caaishata qaalat caaisha inay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa araada haddii uu doono an yakhruja safaran safar inuu u baxo aqraca bayna aswaajihi naagihiisa nebiga dhexdooda ayuu u qori tuuri jiray fa ayatuhunna middoodii oo kharaja sahmuhaa sahmigeedu uu soo baxo qorigeeda uu soo baxo kharaja bihaa wuu la baxaayey macahu isaga maciisa faaqraca baynanaa wuu noo qori tuuray fii ghasaatin duulaan hasaahaa nebigu uu duulay fakharaja sahmii saamigeygii ama sahmigeygii ayaa soo baxay ayay tiri caaisho fakharajtu macahu nebiga waan la baxay bacdamaa unsila markii la soo dejiyey alxijaabu xijaabkii markii la soo dejiyey kadib fa ana anigu uxmalu waa la iqaadayey fii howdajin howdaj ayaa la igu qaadayey waunzalu fiihi waa la idejinayay howdaj dhexdiisa howdajka waxaa la yidhaahdaa waxa sida aqalkao kale u dhisanoo naagaha iyo ilmaha iyay saari jireen waa la qaadayaa isagoo marka aqal dhisan oo kor ka daboolan weeyaan markaa waxaa la kor saarayaa ratiga maadaama iyagu fuulidda ratiga iyo aynan kari karin fasirnaa waan soconnay bay tiri caaisha marka xataa idaa faraqa rasuulu llahi sal ly slam ilaa nebigu uu dhammeeyey min ghaswatihi duulaankiisii uu ka soo faaruq noqday tilka taadaas ah waqafala uu soo laabtay wadanownaa waxaanu ku soo dhowaanay min almadiinati madiina aadana leylatan habeen ayuu wuxuu ogeysiiyey nebiga biraxiili in la guuro faqumtu waan istaagay xiina aadanuu markay ogeysiiyeen biraxiili guuritaankii famashaytu waan socday xataa jaawastu aljeysha ilaa aan ciidankii gudbay oon dhaafay falamaa qadaytu markaan soo gutay sha'nii xaajadaydii markaas waxbay u baxday xaajo kaadi ama saxray waxbay u baxday aqbaltu ila araxli meeshii marka la deganaa ayaan soo qaabilay falamastu sadrii aan soo socday marka meeshii la deganaa ayaan soo qaabilay falamastu waxaan taabtay sadrii xabadkayga faidaa ciqdun kuul lii aniga ii sugnaatay min jazci adfaarin riwaayada waxaa kaloo soo aroortay min jazci dafaarin difaarin haddii marka min jazci difaarin la yidhaha macnuhu wuxuu noqonayaa difaar waa mowdic yeman meel yeman ku taallo weyn marka waxay noqonaysaa min jazci difaarin meeshaa difaar la yidhaha kuulaha laga keeni jiray ayb qad inqadaca waaba inuuba go-ay ou iga go-ayba min jazci adfaarin haddii la yidhaahdana de waxay tahay marka kuulo sidii ciddiyaha u samaysan qad inqadaca waaba wowba go-ayba farajactu waan laabtay faltamastu ciqdii waxaan goobay oon raadiyey kuushaydii faxabasanii ibtiqaa'uhu faxabasanii waxa ay daahiyey ibtiqaa'uhu jerintiisa iyo raadintiisii faaqbala aladiina dadkii way soo qaabileen yarxaluuna lii aniga ii raraayey faxtamaluu howdajii howdajkaygii bay qaadeen faraxaluuhu way rareen calaa baciirii ratigaygii ayay ku rareen alladii ratiga oo kuntu aan ahaa arkabu inaan fuulaaye wahum iyaguna yaxsi walxaal hum iyaga oo yaxsibuuna malaynayey annii fiihi inaan ku dhex jiro yanii khafiif bay ahayd gabarheer ay ahayd siday tilmaami doonto marka markay howdajkii sidaa u qaadeenba isma aynan dhihin howdajkan waa faaruq qof baa ku jiray is yidhaahdeen waxay ii malayeen inaan ku jiro way qaadeen ratigii bay ku rareen oo ay markaa saareen wa kaana nisaa'u naaguhu waxay ahaayeen id daaka xilligaasi khifaafan kuwa fudfudud lam yadqulna ma aynan cuslaanin walam yaqshahunna allaxmu hilibna ma uunan daboolin wainamaa wainamaa ya'kulna way cunayeen un alculqata waxa yar ayay cunayeenoo min adacaami cunto ah luqmad yaroo ruuxdooda markaa ay yacnii ay ku ceshtaan ayay cuni jireen falam yastankir ilqowmu dadkii ma aynan inkirin xiina rafacuuhu howdajkii markay qaadeen hiqala alhowdaji howdajka culayskiisa ma aynan inkirin iyo culays la-aantiisa toona faxtamaluuhu way xambaarteen wa kuntu jaariyatan gabar ayaan ahaa xadiiata sinni wa kuntu waxaan ahaa jaariyatan gabar xadiidata sinni da'deedu ay yar tahay fabacaduu اljamala ratigii ayay markaa kiciyeen wa saaruu wayna socdeen fawajadtu ciqdii kuushaydii baan helay bacdama istamara aljeyshu ciidankii marku sii socday socodkii uu ku daa'imaya faji'tu mansilahum meeshii ay degganaayeen baan imid walaysa fiihi axadun walxaal laysa fiihi meeshaa dhexdeeda axadun qofna ounan ahayn faamamtu mansilii meeshii aan degganaa ayaan u qasday alladii meesha oo kuntu bihi aan ahaa ay kuntu fiihi yani meeshii aan dhexdeeda ahaa fadanantu waxaan maleeyey annahum iyagu sayafqiduunanii inay ii weyi doonaan fayarjicuuna ilaya ay ii soo laaban doonaan meel kale ha aadine waa ku weyi doonaan markaasay meeshii inay iisoo saasaan isiri waa kuu soo noqon doonaan fa baynaa xilli ana anigu jaalisatun aan ahay mid fadhiso halabatnii caynaaya labadeedii indha ayaa iga qaalib noqday fanimtu waan seexday wa kaana safwaanu bnu lmucaطal wuxuu ahaa assulamiyu uma adakwaaniyu qoladaa ahaa min waraa'i iljeyshi ciidanka gadaashiisuu ahaa ayb faji'tu mansilahum gurigoayb faasbaxa cinda mansilii wuxuu ku soo waabariistayba inda wuxuu ku waabariisto waagu waa beriga oo ugu soo galay cinda mansilii gurigayga meeshii aan deganaa agteeda meeshii aan degganaay agteeda marka nin hurdo weyn buu ahaa marka oo hurdada aan dhaqso ka kicin marka waagu wuxuu ugu galay oo uu ugu dhashay meeshii aan deganaa meel u dhow sidaasay leedahay fara'aa sawaada insaanin qof mukushiis ayuu arkay fara'aa sawaada insaanin qof mukushiis ayuu arkay ama muuqaalkiisa naa'imin qofka oo naa'imin hurdo fa ataanii waa ii yimid wa kaana yaraanii wuxuu ahaa inuu waana i arki jiray qabla alxijaabi xijaabka ka hor ayuu i arki jiray yacnii qabla nusuuli alxijaabay ka wadaan xijaabkii markaa intaanu intaan lays amrin oon laysku waajib yeelin horteed buu i arki jiray yacnii wejigayga waa garanayay ka wadaan xijaabkan hadda waxay u jeedaa aayatu aayatu اlxijaab oo ah fasaluuhuna mi waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab fastayqadtu waan toosay biistirjaacihi inaa lilaah haysigiisii baan ku toosay yacnii waxaan ku kacay oon ku toosay bay leedahay isagoo dhahaya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun oo yaaban xataa anaakha ilaa uu fariisiyeyoo tu'iyey raaxilatahu gaadiidkiisii ratigii uu watay fa wadi'a yaddahaa lugaheedii horow dhulka u dhigay ayb markaa sidaa dhulka wuxuu ugu dhigayaa inay iyada kortou rabaa ayb oo isagii marka inuu kaalmeeyo iyo gacantii la gala iyo waxyaabahaas ma rabiyo ayb oo wuxuu rabaa marka waa waa fariisiyey lugihii horow dhulka u dhigay si ay aayar marka u fuusho ayb oo iyada markaa ay u kori karto farakibtuhaa waan fuulay fandalaqa waa tegay yaquudu bii isagoo igu hogaaminayo alraaxilata gaadihashii xataa atayna aljeysha ilaa aan ciidankii u nimid bacdamaa nazaluu markay degeen kadib mucarisiina iyagoo degey kuwa degey xaal ay yihiin fii naxri dahiirati xilligii marka duhurkii agteeda yacnii wakhtigii qayluulada duhurka werwarkii iyagoo marka ageeday meel markaa degey fahalaka man halaka caaisha marka waxay tidhi fahalaka waxaa halaagsamay man halaka qofkii halaagsamay wa kaana aladii tawallaa wakaana wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi bnu ubay bni saluul alladii kii ayuu ahaa tawallaa maamulay alifka ifkiga midkii maamulay buu ahaa qisadaas iyo waxaas ninkii soo fakeray oo maamulay ee been abuuradka cabdullaahi bnu ubay bni saluul ayuu ahaa faqadimna almadiinata madiinaan soo galnay fashtakaytu bihaa waan xanuunsaday shahran bil ayaan ku xanuunsaday waannaasu dadkana yufiidu walxaal annaasu dadkiina yufiiduuna ay markaasi dabaalanayaan oo ay sheegsheegayaan isu dhiidhiibayaan min qowli asxaabi alifki dadkii been abuurka asxaabta u ahaa warkoodii wayariibunii aniga waxaa ishaki gelinayay yariibuniina marka waa bannaanta wayuriibuniina waa la dhihi karaa min araaba iyo min waxaa weeyaan haddii ya-da la godo araaba ayaa laga keena haddii kalena waa raaba wayariibunii waxaa ishaki gelinayay aniga fii wajacii xanuunkayga dhexdiisa yacnii waqtigii aan xanuunsanaa annii aniga laa araa inaanan arkaynin min annabiyi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka aanan ka arkaynin allutfa naxariistii alladii kuntu aan naxariistii kuntu alladii kuntu aan ahaa araa minhu inaan ka arkayo xaggiisa xiina amradu markaan jirrado yacnii naxariistii iyo turiddii nebiga aan ka dareemi jiray waagii hore markaan xanuunsado maanan ka helin markaan xoogaa arrinkaa shaki bay i gelisay innamaa yadkhulu waa soo gelayey u nebiga fa yusallimu waa salaamayey uma yaquulu wuxuu dhahayey kayfa tiikum wartani say tahay kayfa sidee bay tahay tiikum middaani tiikum marka waxaa weeyaan waa tii oo kum loo idaafeeyey tiiduna waxay ka mid tahay min asmaa'i اlishaara waa ismu ishaaratin limufradatin mu'anahatin ayb ayay ka mid tahay dii iyo dii ay la mid tahay iyo dih iyo tii iyo taa waxyaabahaas oo dhan marka waa ismu ishaara limufradatin mu'anaha kayfa tiikum ayuu marka dhahayay tii naani sidee bay tahay laa ashcuru ma aanan dareemaynin bishayin wax min daalika kaagaa ka mida ma aanan dareemaynin xataa naqahtu ilaa aan soo raystay oon soo caafimaaday naqaha marka waxaa weeyaan ama naqiha labadaba waa la dhahaaye macnaheedu waxaa weeyaan qofku markuu buko bukoodo xanuunsado xanuunkii xoogaa uu ka soo kabto xataa naqahtu ilaa aan xanuunkii ka soo kabtay fakharajtu waan baxay anaa aniga iyo wa ummu misdaxin misdax hooyadii ayaa isla baxnay qibala almanaasici bannaanadaan u baxnay xaggooda ayb mutabarazinaa mutabarazinaa ayaan u baxnay ka bedel mutabarazinaa meeshii aan ku xaajo gudanaynay tabaraza yatabarazu fa huwa mutabarizun mutabarazun marka la yidhaahdana waa ismu waxaa weeyaan mutabaraz marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa daraf oo miimi ah darfu makaan oo miimi ah waay baabulmafca mafcal iyo mafcil iyo iyo hulaaigaa ku yimaado hayru hulaaigana waatuu ku imaan jiray ismiga mafcuul siiqadiisu ku wasnigiisuu ku imaan jiray wuxuuna noqon jiray ismiga mafcuul wasnigiisa masderka miimiga iyo darafka miimiga iyo noqon jiray marka iyadu waxay leedahay ani umumisdax baa baxnay qibala almanaasici baan u baxnay bannaanadaan u baxnay mutabarazinaa baan u baxnay meeshii aan ku xaajo gudanayna xaggeeda laa nakhruju ma aanaan bixi jirin ilaa leylan habeen un baan bixi jirnay ilaa leylin ilaa habeen kale laga gaaro yacnii ma habeen habeenkii aan bixi jirnay markaan xaajo gudasho habeenkii u baxno habeenka dambe un baan haddana xaajo aadi jirnay wadaalika kaagaasina qabla an nattakhida waxay ahayd inta aanan samaysanin alkunufa musqulaha qariiban meel u dhow intaanan ka samaysanin min buyuutinaa guryaheenna yacnii musqulo guryaha agtooda laga samaysta inta aanan yeelaninay ahayd ay leedahay wa amrunaa annaga arrinkeennana amrulcarabi buu ahaa carab arrinkeeda unbuu ahaa yacnii caadadeennuna caadadii carabtay ahayd filbariyati meelaha bannaanka ow amase fitanasuhi bannaan aadka oo carabta caadadeeda waxay ahayd xaajo iyo markay rabaan iyo musqu ay u baahan yihiin saxaro iyo kaadi iyo waxyaabahaas bannaankay bixi jireen ayb oo caadadoodu maynan ahayn guryaha iyo waxaa inay ka samaystaan fa aqbaltu ana wa ummu misdax ayaa soo qaabilnay waxaan ka nimid bintu abii ruhmin ahayd yaa waan soo qaabilnay meelahaasaan ka nimid namshi innagoo soconayno fa caharad way kuftay waa hantaaturootay fii mirdihaa go-eedii maradii ay wadatay bay ku hantaaturootay ku kuftay fa qaalad waxay tidhi tacisa misdaxun misdax waa halaagsamay hantaaturoota markaasay tihi tacisa misdaxun misdax waa halaagsamay wiilkeedii wa fa qultu lahaa waxaan ku idhi bi'sa maa qulti waxaa tidhi baa baasleh wax fiican ma dhihin atasubbiina ma waxaad caynaysaa rajulan nin shahida bedran nin beder xaadiray oo nebiga la xaadiray dagaalkii beder miyaad wax ka sheegaysaa fa qaalad waxay tidhi yaa hantaah ey yaa haadihii war middaanay alam tasmacii alam tasmacay miyaadan maqlin maa qaaluu waxay yidhaahdeen wixii ay sheegeen oo yidhaahdeen miyaadan maqlin bay tiri fa akhbaratnii waxay iigu warrantay biqowli ahli lifki ahlu ifkiga warkoodii bay ii sheegtay sheekadii bay marka ii sheegtay fasdadtu waxaan kororsaday maradan jiro ayaan calaa maradii ay ilaa maradii ama maca maradii jirradaydii hore maceeda jirradii baan jirro kale ku darsaday falamaa rajactu markaan soo laabtay ilaa beytii gurigeyga aan ku soo laabtay dakhala calaya rasuulu llahi sal ly slama rasuulkii baa ii soo galay fasallama waa salaamay salaam buu akhriyey faqaala waxa uu yidhi kayfa tiikum war middiinaani middiinaani siday tahay faqultu waxaan idhi iidan lii ii idin ilaa abawaya guriga hooyaday aabbahay aan aaday ii fasax qaalad waxay tidhi waana aniguna xiinaidin markaasi uriiddu waxaan rabaa an astayqina inaan yaqiinsadoon hubsado alkhabara sheekada min qibalihimaa hooyada iyo aabbahay xaggooda inaan ka soo hubsado fa adina lii rasuulu llahi sal ly slama rasuulkii waa ii idmay fa ataytu abawaya hooyada iyo aabbahay baan u imid faqultu liummii hooyadayba waxaan ku yidhi maa yataxadadu bihi annaas dadka maxay ku sheekaysanayaanna faqaalad waxay tidhi yaa bunayatu gabadhaydiyey hawwinii calaa nafsiki nafsadaada u tartiibi hawinii calaa nafsiki nafsadaada korkeeda fududee ashana shaniga ka fududee yacnii hawinii asha'na sha'niga fududay yacni arrintaani iska fududay calaa nafsiki nafsadaada korkeeda yaynan ku dhibin fa wallaahi baan ku dhaartee laqalla maa waxaa yar kaanat imra'atun haweeney inay ahaato qadu hadda ka hor wadii'atun ayb laqalla maa waxaa yarayd kaanat imra'atu naag in la helo qadu hadda ka hor naagtaasoo wadii'atun yacnii qurux leh cinda rajulin nin agtiisa ahaatay yuxibbuhaa uu jecel yahay walahaa iyadana daraa'iru naago kaloo lala qaba leh ilaa haddii ay jiraan akarna calayhaa way ku badiyaan iyada korkeeda yacnii warka waa ka badiyaan naag naago kale lala qabo ninkeeda mansilo kule agtiisa yacnii hadday naagihii kale warkay ku badiyaan war la-aan ma ahaanayso ayb kaanadaani marka waa taama imra'atun waa faacilkii wadii'atun iyo cinda rajulin iyo yuxibu haada iyo waxa dhanna ka sifee imra'atun tanacti ugaga dhig faqultu waxaan idhi bay tihi marka subxaana allah ilaahay baa ceeb ka hufan ama ilaahay baan hufayaa ceeb iyo nuqsaan aan ka hufayaa walaqad yataxaddaثu الnaasu ma ku sheekaysteen dadku bihaada kan qaalad waxay tidhi fabittu waan oo markaa waxay dareentay warki inuu jiro oo lagu sheekaystay markaase waxay tidhi oo dadkii ma ku sheekaysteenba ayb qaalad waxay tidhi caaisha fabittu waan beriyey tilka leylata cawadaas xataa asbaxtu ilaa aan ka waaberiisto laa yarqa'u lii damcun iyadoo markaasi uunan iga go-aynin ilin laa yarqa'u xaal uusan iga go-aynin lii aniga damcun ilini aynan iga go-aynin walaa aktaxilu aanan ku indha kuulanaynin binowmin hurdo yacnii hurdana aan ku raaxaysanaynin inay ka wadaan uma asbaxtu waan waa bariistay fadacaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu u yeeray caliya bna abi aalibin wa usaamata bna zaydin xiina markii istalbata alwaxyu waxyigii uu soo daahay yastashiiruhumaa xaal uu la showrayo la tashanayo fii firaaqi ahlihi reerkiisa inuu ka tago iyo in kale oo uu furo fa amaa usaamatu usaamo fa ashaara calayhi wuxuu u ishaaray biladii yaclamu wuxuu ogaa fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda uu ku ogaa oo min alwuddi kalgacayloo lahum iyaga ay markaa lahaayeen faqaala usaamatu usaama waxa uu yidhi ahluka yaa rasuula allah yani haadihi tani ama hum iyagu hum iyagu ahluki ahluka ehelkaagii weeyaan yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow walaa naclamu mana ogin wallaahi baan ku dhaartee ilaa khayran khayr maahay wax kale kuma aanan ogin waa ehelkaagii hayso khayr maahay wax kale kuma ogin wa amaa caliyu bnu abi aalibin caliy bnu abi aalib faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow lam yudayiq illaahu ilaahay ma ciriirinin calayka korkaaga ilaahay korkaaga ciriiri ma gelinin waannisaa'u naagaha siwaahaa iyada ka soo harayna kahiirun kuwa aad u badan wasali ljaariyata gabadha weydii tasdukka way ku run sheegaysaa markaa wasali ljaariyata gabadha bariiray ayuu ka wadaaye bariira su-aal tasduqka run kuu sheegtee markaas yani run bay kuu sheegaysaa dadka marka isku tala maaha isku ra'yina maaha ninka haddii lala tashto wixii isagu ay la tahay buu sheegayaa ceeb iyo dhibna kuma laha tasduqka gabadha marka weydii run bay kuu sheeg fadacaa rasuulu llaahi sal ll ly slam nebigu wuxuu u yeeray bariirata iyo qofku inuu la tashto dadka ahlu khayrka ah xadiidka waa laga qaadanaya nebigu marka waxaan arrinkan weyn qoyskiisa taabtay oo ku dhacay wuxuu la tashtay weliba qoyskiisa dadkii ugu dhowaa dadkoodii ugu fiicnaa haddana oo usaama iyo cali labaduba qoyska nebigay ka tirsanaayeen usaama radia allaahu canhu de waxaa dhalay zayd bnu xaarita oo nebiga mowlihiisa ahaa ayaa dhalay wuuna jeclaayo wuxuu ahaa xibbu rasuuli llaahi sal l slam ayb waa nin marka raganimo leh oo yacnii xigmad iyo caqli u saaxiibana wuu ahaayo isagoo siddeed iyo toban sano jiro ayuu ciidan nebiga u dhiibay inuu hogaamiyo ayb marka ninka mansiladaa rasuulka iyo raganimadaa uu ku og yahay de nin talagala wa taasuu marka u jeedaa ayb fadacaa rasuulu llaahi sal l slam rasuulku wuxuu u yeeray bariirata bariira ayuu u yeeray faqaala waxa uu yidhi yaa bariiratu bariiray hal ra'ayti ma aragtay fiiha iyada dhexdeeda shay-an wax maku aragtay yariibuki adiga ku shaki geliyo faqaalat bariiratu bariira waxay tidhi laa maya waladii bacahaka bilxaqi macbuudka xaq kugu soo saaran ku dhaaranayaaye maya in ra'aytu maa ra'aytu ma aanan arkin minhaa iyada xaggeeda amran arrin ma aanan ku arkin aqmisuhu aan ku nuqsaamiyo calayhaa iyada korkeeda qadu hadda ka hor agtara ka badan min annahaa iyadu jaariyatun gabar inay tahay xadiidatu sinni da'deedu yar tahay tanaamu ay ka seexanayso cani ilcajiini cajiinkay ka seexanaysaan ayb fata'ti daajinu waxarta guriga joogtaa imaanayso fata'kuluhu waa cunaysaan wax kale aniga kuma hayay tiri inay tahay gabar yaroo cajiinka iska hilmaamayso ka tegayso oo ka seexanaysa uuna inay tahay maxalushaahidka marka meeshaan waa xadiidkan dheer wuxuu bukhaari u keenay halkan waay maxalushaahidkiisa bariira waa gabar caaishay tacdiilinay marka tacdiilu nisaa'i bacdihinna bacdan intan dheer marka wuxuu u maray waa meeshaas faqaama rasuulu llahi sal l slam nebigii waa istaagay min yowmihi maalinkiisaas fastacdara min cabdillaahi bni ubay bni saluul ayb maalinkiisa markii sidaa lagu yidhi maalintiibuu istaagay fastacdara wuxuu ka dalbaday in laga celiyo min cabdillaahi bni ubay bni saluul war ninkan yaa iga dhiciyo istacdara macnaheedu waxay tahay yaa iga celinayo waayo ninkan war ninkan yaa iga qabsado faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxa uu yidhi man yacdurunii yaa igaga cudur daarayo iga celinayo min rajulin nin balaqanii adaahu dhibkiisa uu soo gaaray fii ahlii aniga qoyskayga war ninkan dhibkiisu qoyskaygu soo gaaray yaa iga qabsado iga dhiciyo meeshaana culimmada marka waxay ka qaataan ninka xaasaska rasuulka yacnii wax cirdiga iyo waxaa taabanaya ku caayo ama wax ilaahayba ka beri yeelay ninka ku caayo waa nin nebiga caayay la mid tahay oo rasuulkii wuxuu le war ninkan waa idhibay uu leeyahay meeshaasi markaad waa waxaa weeyaan waa khatar waa lagu gaaloobaa waxaas waxaa kaloo laga qaadanayaa marka ninka sidaas ah rasuulka caayo xukunkiisu inuu yahay dil in la dilo kurka in laga gooyo la dilaa xukunkiisu yahay bidaliili wax soo socdo ayb faqaala waxa fawallaahi baan ku dhaartee maa calimtu calaa ahli ehelkayga kuma ogi ilaa khayran khayr un baan ku ogahay waqad dakaruu waxay sheegeen rajulan nin maa calimtu calayhi aanan korkiisa ku ogeyn ilaa khayran khayr maahne ehelkaygiina khayr baan ku ogahay ninkan ay sheegayaan safaan bnu mucadalna khayr iyo wanaag un baan ku aqaanaa wamaa kaana yadkhulu ma uunan ahayn inuu usoo gelaayay calaa ahlii ehelkayga ilaa maci isagoo ila jira maahane nin ehelkayga usoo galgalana maahano ilaa inuu ani ila socdo maahane ayb faqaama sacdu bnu mucaad yacnii ninkaani wax riibo iyo shaki ma leh faqaama sacdu bnu mucaad ayaa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow wallaahi baan ku dhaartee ana acduruka minhu anaa kaaga cudur daaray in kaana min alawsi hadduu ows ka mid yahay ows waa qolada isaga oo odayga u yahay darabnaa cunuqahu luquntaan ku dhufanaynaa wain kaana min ikhwaaninaa hadduu ka mid yahay walaalaheen min alkhasraji reer khasraj amartanaa waadna amraysaa fa facalnaa fiihi amraka ninkaa waxaan ku samaynaynaa waxaad adiga nafarto sidaas meeshana marka waxay daliil u tahay ninkaas in la dilaayo ila waayo nebigu ma uunan dhihin markay dhaheen qoortaan ka jaraynayo waa dilaynaa markuu yidhi ma uunan dhihin war lama dilay joog waa nin annaga naga midoo muslime lama dilo ma uunan dhihin ninka rasuulka hadduu caayo islaamnimadana waa ka baxay hadduu awel muslim ahaa gaal haddii uu ahaana de gaal bowba awelba ahaa labaduna waa la dilaa xataa hadduu soo islaama ninkaas gaalkii nebiga caayey waa in la dilo ninkan hadduu towbad keeno wanaagsanaado wax kasta ou noqdo dil unbaa u qoran bacda nebi sal l slam markii nebigu uu noolaa hadduu doono isagu waa iska cafi karay xaqiisa laakiin bacda nebi yaa cafin kara xaqa rasuulka sal l slam ma la dhahayo marka awalba gaalu ahaa gaalna nebiga awalba ma jeclayn ma la dhahayo maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaaladii laftirkoodii buu kala qaaday markii uu maka furtay kuwana waa iska cafiyey iyagoo gaalo ah nooc kale oo gaalada ka mida weliba ay naag ku jiraanna naago ay ku jiraanna nebigu wuxuu yidhi ha la dilo iyagoo kacbada ku dheggan xataa haddaad aragtaan qaar baa marka iyagoo kacbada ku dheggan la dilay bal ninka kacbada xurma xurmo lagu siin waayey waxaad umalaynaya dembigiisu dembi fudud miyaa marka ayb sidaasuu marka uu yidhi qisadan meeshaan marka ishkaal bay ka leedahay faqaama sacdu bnu mucaad waxaa la yidhaahdaa kutubu siyar kutubu siyar waxaa ku badan oo qaalib ku ah ghaswat lmuraysiic markii laga soo noqday ahayd marka qisatulifki dhacday culama culamaau siira marka waxay leeyiin ghaswat lmuraysiic waxay dhacday sanadkii lixaad haddii la yidhaha marka sanadkii lixaad bay dhacday sacdu bnu mucaadna goormuu dhintay khandaquu dhintay khandaqna sanadkii shanaaday ahayd ee nin sanadkii shanaad dhintay sanadii lixaad sidou hadalkan ushee u dhahayaa marka eerkan gadaal suuragal maahan marka bacd ahlilcilmi marka waxay yidhaahdeen maslag waxay mareen sacd bnu mucaad meeshaan dikru sacdi bni mucaad fii hada almowdici wahmun ayay dhaheen hadalkan waxa yidhi ee warka isku celceliyeyna waa usayd bnu xudayr iyo sacd bnu cubaada warka imaan doona maslagaasay mareen qaar ahlucilmiga ka midana waay muusa bnu cuqba iyo ay ka mid yihiinna waxay mareen waxay yidhahdeen ghaswat lmuraysiic sanadii lixaad ma dhicin sanadii afaraaday dhacday qisada marka dikru sacdi bni mucaad fi lqisati saxiixun taasaadna moodaa inay sixada u dhowdahay lanna dad yaraa sheegay ghaswatulmuraysiic sanadii lixaad inay dhacday bacdi aqwaal oo ahlucilmi u leeyihiin waay xadiidkan hadda saxiixayn buu ku sugan yahay marka ixtimaalka dambaa xoog badan calaa haadaa marka sacad sax waaye marka inuu sidaa yidhaaha faqaama sacd bnu mucaad faqaala yaa rasuul ayb hadalkaas baa marka sacad yidhi faqaama sacdu bnu cubaadata sacdu bnu cubaadaa kacay wa huwa sacdu bnu cubaadana sayidu lkhasraji weeyaan khasraj odaygeedii wa kaana wuxuu ahaa qabla daalika dhacdadaa ka hor rajulan saalixan nin hadda la tuhmo ma uunan ahayn nin wanaagsan buu ahaa siiradiisu fiican tahay caaishaa dhahaysa warkaan walaakin ixtamalathu waxaa qabatay alxamiyatu dhiillo iyo hiillaa qabatay wuxuu ogyahay marka ninkan la haysta inuu isagu qabiilkiisa ka tirsan yahay khasraj inuu yahay xoogaa marka dhiillo iyo hiillaa qabatay fa qaala waxa uu yidhi kadabta been baad sheegtay lacamrullah ayb ilaahay baan ku dhaartay baaqi ahaanshaha allaan ku dhaartay been baad sheegtay wallaahi baan ku dhaartay laa taqtuluhu ma dilaysid walaa taqdiru calaa daalika mana awoodid inaad dishid ninkaa faqaama usayd bnu lxudayr ayaa istaagay faqaala waxa uu yidhi kadabta been baad sheegtay adiga lacamrullah ilaahay baan ku dhaartay wallaahi baan ku dhaartay lanaqtulannahu waa dilaynaa waa dilaynaa waa dilaynaa fa innaka adiga munaafiqun baad tahay munaafiq tujaadilu cani lmunaafiqiin munaafiqiintaad u doodaysaanmeeshan iyadana marka de waxaa ku jirto qofku haddii qofka muslimka ah ama caalimka ah haddii nin uga muuqdo warkiisu kufri ficilkiisa ama warkiisibaa kufri uga muuqday markaasuu kufri ku idlaaqay oo ku sheegay hadda munaafiq baad tahay waa gaala tahay oo kale lanna nifaaqa beriga qur-aanka uu ka hadlaayey nifaaqa ictiqaadiguu qur-aanka ka sheekeeyaa cabdullaahi bn ubay waxa uu ku jirayna nifaaq ictiqaadi ah waay marka meeshaas ad marka waxaa ka imaanayso ninku marka haddii uu nin ahlu ijtihaad yahay oo ahlucilmiya ahlucilmi uu yahay qof wax hadday uga muuqato shay gaalnimo uu ka arkay ficil ama qowl kufri ugaga muuqday dartii hadduu ku yidhaahdo gaal yahow ta'wiil buu haystaa soo maha marka ta'wiil ayuu haystaa yacni isaga daahirkanna waxaa u muuqda kufri waxyaabahan uu ka hadlayana wax kufri keena waa yihiin maadaama uu ta'wiil uu haysto maadaama marka uu ta'wiil iyo wax lamida uu haysto ninkaasi ma noqonayo nin kaafira isaga xadiidkii nebiga sal ll ly slam ee ahaa qofku hadduu walaalkii ku yidhaha yaa kaafir ama yaa caduw allah fain kaana kamaa qaala wailaa xaarad calayhi soo maahayn haddii uu yahay sida uu u yidhi oo ninkaa gaal yahay waaba gaal haddounan ahayn isagay kusoo noqonay hadda marka ma la dhihi karaa sacd bnu cubaada maadaama uunan gaal ahayn waxay kusoo noqonay usayd bnu xudayr maya meeshaan marka ta'wiilaa yaallo ta'wiilkuna waa cudurdaar uu leeyahay meeshaas marka bukhaari wuxuu ku keeni doonaa kitaabatu istitaabati kitaabu istitaabati اlmurtadiin ayuu ku keeni doonaa wuxuu dhihi doonaa baabu maa jaa fi lmuta'awiliin waxaa laga yaaba marka qisadii cumar iyo xaaib iyo waxaasuu keenayaa hadda marka ninkana qalad maleh xaaibna yani cumarna qalad maleh qisada xaaib marka la fiiriyo sababtoo ah shay kufri ah u muuqda iyaga nacan ninkan cudurdaar inuu leeyahay iyo in kalena uma muuqaninoo ma oga dembi kuma kumay lahan marka iyaga nacan qofka marka haddii ta'wiil uu wax u gaalaysiiyo dembi ma leh nacan marka laakiin waa inuu ahal u yahay kufri oo lagu ciyaarayo lama rabo nacan oo iska noqonayo faryafootan camal oo qofku gaalaad tahay iyo gaalaad tahay iyo waxaa laysdhahayo oo gaalnimo qof walba uu qaybinayo iyo bidco uu nin walba qaybiyo iyo xisaab male iyo kaa waa laysku qabsanaa middaas haddii nin ahlu ijtihaada uu yahay haa ta'wiil horta sidiisaba waxaa haysto nin nusuus iyo waxaas yaqaanaan yaa haysta nacam adiga haddaadan sidaa ahayn iska daa nacam haddii ninkan hadda uu gaal yahayn adiga maxaad u dhihi weysa laguu qaban maayo nacam dadkan ahlucilmiga u daa wa kaana qabla dalika rajula saalixan ay wuxuu yidhi marka sidaa usayd ibnu xudayrna sidaa buu yidhi fahaara alxayaani labadii qolaa isku booday alawsu iyo waalkhasraju xataa hamuu ilaa ay hamiyeen yacnii inay dagaalamaan an yataqaataluu warasuulu llahi sal ll ly slam nebiguna cala lmimbari mimbarka uu saaran yahay bal fiiri fidno nin qasad xun munaafiqa wax isaga sababkiis yaa waxaa laga yaabaa dad mu'miniina inay isku ay ku dagaalamaan hadda ninkan cabdullaahi bnu ubay waa nin munaafiqa oo aad u xun haddana maca daalika wujuudka iyo muslimka uu ku dhex jiro waxay keenaysaa xataa dad wanaagsan inay isku xumaadaan isdagaalaan mararka qaar marka nin shaydaanba iska ah oo munaafiqa ama yacnii diin xumo iyo sandaqa ay ku jirto yaa laga yaabaa dad inay isku fara saaraan wanaagsan iyaga marka mar walba marka qofkooda meerqab waxaa la rabaa marka masaalixdii mafaasiddii in la miisaan la saaro ninkaa hadda haddii la dilo dhibkaanaa ka dhalanaya in layska daayaa yaa ka roon marka waana sababka keentay nebigu inuu munaafiqiinta isagoo yaqaan qaarkood inuu iska daayo ounan dilin maxaa yeele wuxuu dhihi jiray dadku waxay ku sheekaysanayaan ina muxamedan yaqtulu asxaabahu muxamed asxaabtiisa u laayaa dhib intaasaa ugu filan kan marka dilkiisu hadday mafsadada isaga dilkiisa mafsadada ka imaanayso iyo isaga mafsadadiisu hadday tan ka imaanayso muslimka u dhib badnaato waa faraha laga qaadaya oo wuxuu noqonayaa nin in la dilaa ay bannaan tahay laakiin hadda uun la ysaga dhaafayo dhib kale warasuulu llahi sal l slam cala lmimbari fanazla nebigu waa soo degay fakhafadahum waa dejiyey xataa sakatuu ilaa ay aamuseen wasakata nebiguna iska aamusay meeshaasaa warkaas marka lagu joojiyey wabakaytu yowmii maalinkaygii ayaan ooyey caaishaa hadalkii marka til hadlayso laa yarqa'u lii xaal aynan markaas iga go-aynin damcun ilin walaa aktaxilu binowmin hurdana aanan ku indha kuulanaynin faasbaxa cindii agtayda fa asbaxa waxaa ku soo waabariista cindii agtayda abawaaya hooyada iyo aabbahay waqad bakaytu leylatii habeenkaygoo dhanna aan ooynayey wa yowman iyo maalin xataa adunnu ana albukaa'a ilaa aan malaynaayey ana albukaa'a ooyintu faaliqun inay tahay ooyintu mid dhambalayso kabidii beerkayga ilaa aan maleeyey yacnii ooyintu inay beerka iga jeexayso qaalad waxay tidhi fa baynaahumaa jaalisaani xilli ay labadoodii fadhiyaan hooyada iyo aabbahay cindii agtayda ay fadhiyaan wa ana aniguna abkii aan ooynayo id ista'danat imra'atu naag ayaa idin dalbatay oo guriga soo gargaraacda min al ansaari ansaar ka mid a fa adintu lahaa waan u idmay fa jalasat tabkii macii way fadhiisatay iyadoo markaa ila ooynayso dadka wanaagsani marka haddii lala qaybsado murugtu wax fiican waaaad maa gabadhaani marka iyada waxay la qaybsanayeen murugta caaisha radia allahu canha fa baynaa naxnu kadalika xilli aan sidaan nahay id dakhala rasuulu llahi sal l slam nebigaa soo galay fa jalasa waa fadhiistay walam yejlis cindii agtayda ma fadhiisanin min yowmi qiila fiya maalinkii sha'nigayga laga yidhi laga bilaabo maa qiila wixii laga yidhi qablahaa horteed oo nebiga agteyda ma uunan soo fadhiisanin laga bilaabo maalinkii aniga warkaa laga yidhi yacnii wixii layga yidhi laga yidhi laga bilaabo markaa horteed waqad maka markaan horteed waqad makata wuu nagaaday nebiga shahran bil laa yuuxaa ilayhi xaal aan loo waxyoonaynin fii sha'ni aniga sha'nigayga shay-un waxbaan looga waxyoonaynin waxyigu marka wuxuu ahaa waxyigu sidiisa wuxuu ahaa wax dadka mushkiladooda xalliyow ahaa mar walbana waa saas hal bil ayuu nebigu marka sugaayey saxaabadii marka alla ku xirnaanshadoodaa badnaydoo arrin markuu ku dhaco waxay islaahayeen waxyibaa imaan doono waxyigaasaa kala bixin doono marka iyagu waxyiga farajay u arkaayeen munaafiqiintuna maxay u arkaayeen waxyigu xabsi fii suurati towba ilaahay muxuu yidhi yaxdaru اlmunaafiquuna an tunazala calayhim suuratu tunabbi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi'uu ina allaha mukhrijun maa taxdaruun muuminiintiina marka maxay arka waa sugaayeen waxyigu wuxuu u yahay xal iyo badbaadi qaalad waxay tidhi markaa fatashahada nebigu waa war buu rabay inuu bilaabo markaa waa ashhadu an laa ilaha illa llah ashhadu anna moxameda cabduhu rasuulu sidaasoo kaleu yidhi qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishay fainahu balaganii canki waxaa iga kaa soo gaaray kada wakadaa waxaay waxaa fain kunti haddii aad tahay barii'atan mid beri ah fasayubari'uki illaahu ilaahay waa ku beri yeeli doonaa wain kunti haddii aad tahay almamti bidembin dembi inaad taabatay oo aad yacnii dembi hore maadan ugu badnayn haddii laakiin hadda dembi aad mar uun taabatay uu yahay faاstakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf ka dalbo wa tuubi ilayhi usoo laaba ilaahay faina alcabda addoonku ida اctarafa bidenbihi dembigiisa hadduu qirto uma taaba uu towbad keeno taaba allaahu calayhi ilaahay waa ka towbad aqbalaya falamaa qaضىa rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalama qisadan dhaanna marka waxaa kaloo ku jiro laga qaadanaya nebigu inuusan qeybka ogeyn waa sha'ni qoyskiisa wax ku saabsan waa ma oga haddana ayb wehelkiisa khayr uu ku yaqaanaa laakiin hadda wax qaطci ah ou haysto ma leh wuxuu yidhi marka falamaa qaضىa rasuulu الlahi sal ه slm nebigu markuu gutay u dhammeeyey maqaalatahu maqaaladiisii iyo oraahdiisii markii uu gutay qalasa damcii ilintaydii waa go'day xataa maa uxisu ilaa aanan dareemin minhu ilintii xaggeeda qadratan dhibicna aanan dareemin waqultu liabii aabbahay baan waxaan ku idhi ajib canii rasuula اllahi sal l slam rasuulka iiga jawaab u jawaab nebiga qaala waxa uu yidhi wallaahi laa adrii ma ogi maa aquulu lirasuuli اllahi sal l slam anu waxaan nebiga dhaho ma aqaanu yidhi yaa nebiga marku jawaabi kara ayb faqultu liummii hooyadayba waxaan ku yidhi ajiibii canii rasuula اllahi sal l slam fii ma qaal nebigu waxa uu yidhi igaga jawaab ayb qaalat wallaahi maa adrii maa aquulu lirasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali wasalam waxaan dhaho rasuulka ku ihaa ma aqaano qaalat wa ana jaariyatun waxay tihi markaa caaisha waana qaalat waxay tihi wa ana jaariyatun anigoo markaa gabarh yar ah xadiiثatu sinni da-deydu ay yar tahay laa aqra'u aanan akrinaynin kaiiran wax badanoo min alqur'aani yacnii qur'aan aad u badan ma aanan aqoonin markaas oon akhriyaa ma jirin faqultu waxaan idhi innii wallaahi baan ku dhaartaye laqad calimtu waxaan ogaa annakum idinku samictum inaad maqasheen maa yataxaddaثu bihi الnaasu yani wuxuu leeyahy waxaan ogaaday idinku inaad maqasheen waxa dadku ay leeyihiin faqultu waxaan yidhi buu yidhi innii wallaahi ilaahan ku dhaartay laqad calimtu waan ogaaday annakum idinku samictum inaad maqasheen maa yataxadadu bihi nnaasu dadka waxay ku sheekaysanayaan wa waqara ouna ku dhibcay fii anfusikum nafihiinna ou galay wasadaqtum bihi aada rumaysateen wain qultu lakum haddaan idin dhaho innii barii'atun aniga beri baan ahay wallaahu allana yaclamu waa og yahay annii barii'atun anigu inaan beri ahaye laa tusadiquunanii bidaalika igu rumaysan maysaan arrintaas wala in ictaraftu haddaan qirto lakum idinka aan idiin qirto biamrin arrin wallaahu yaclamu allana uu og yahay annii barii'atun inaan beri ka ahay la tusadiqunnii waad i rumaysanaysaan wallaahi baan ku dhaartee maa ajidu lii anigu ma helayo lakum idinka idi maa ajidu ma helaayo lii aniga iyo walakum idinka maalan maah maah idiin heli maayo ilaa abaa yuusuf tusaalihii yuusuf aabbihii maahan ilaa abaa yuusuf nebi yuusuf aabbihii tusaalihiisa maahan id qaala markii uu yidhi fasabrun jamiil wallaahu almustacaanu calaa maa tasifuun ayb fa sha'nii aniga sha'nigaygu ama fa amrii anigu amarkaygu sabrun sabr weeyaan jamiilun qurux badan wallaahu almustacaanu ilaahay baa midka la kaalmaysto ah calaa maa tasifuun waxa aad sifaynaysaan ilaaha laga kaalmaystaa yani waxay leedahay marka intaasaan u sheegay maruma abuu yuusufna marka de waxay ka wadaa nebiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam uma taxawaltu calaa firaashii firaashkayga korkiisa ayaan ku wareegay wa ana arjuu walxaal ana anigu arjuu aan rajaynayo an yubari'ani illaahu ilaahay inuu iberi yeelaayo walaakin wallaahi baan ku dhaartay maa danantu ma aanan malaynin an yunzila inuu dejinayo alla fii sha'nii aniga sha'nigayga waxyan inuu ka soo dejinayo wala ana anigu axqaru waan iskala liitaa fii nafsihi nafsadeyda dhexdeeda min an yutakallama bilqur'aani qur'aan in loogu hadlo fii amrii aniga sha'nigeyga wax ku saabsan yacni caaisha waxay leedahay anigu ma aanan malaynaynin in sha'nigeyga waxyi ka soo degi doono anigu waa iskala hooseeye waana iskala liitaa sha'nigeyga iyo arrinkaygu qur-aan la akrinaayo inuu ka soo degayo tawaaduca asxaabtay ku tusa iyo cilmigooda gebgeb iyo waxaas fara badan ma ayna lahayn dadka maanta kan ugu liitaa ugu gebgeb badan wuxuu yidhi marka walaakinii kuntu waxaan ahaa arjuu inaan rajaynayey an yaraa rasuulu llahi sal l slam rasuulku inuu arki doono fi nowmi hurdada dhexdeeda ru'yaa ru'yo tubari'unii iberi yeesho bs fa wallaahi baan ku dhaartee maa raama majlisahu majliskiisa ma uunan ka zuulin walaa kharaja ma uunan bixin axadun qof ma uusan bixin min ahli اlbeyti dadkii guriga joogay ka mid ahaa xataa unzila calayhi اlwaxyu ilaa waxyigiiba la soo dejiyey ayb faakhadahu waxaa qabtay maa ya'huduhu wixii qaban jiray min alburxaa'i dhidid ah xataa inahu isaga layataxadaru wuu ka hoobanayey waxaa ka dhibcaayey minhu isaga xaggiisa dhididka wuu ka dhibcaayey mila اljummaani milu mu idin dhigay milu اljummaani ayaa ka dhibcayo o ka baadanayay lu'lu-a ama jawharadda oo kale min alcaraqi oo dhidida marka jawharadaha kuuskuusanaa jummaanku saas waxay ka wadaa marka dhidid kuuskuusana ka da'da'aya fii yowmin maalin shaatin qabow badan falamaa suriya markii laga fayday can rasuuli lah sal l slm rasuulka xaggiisa wa huwa yadxaku isagoo qoslayo fakaana awalu kelimatin kelmadtii ugu horraysay waxay ahayd takallama bihaa uu ku hadlay an qaala inuu yidhi lii aniga uu igu yidhi yaa caa'ishatu caaishay ixmad illaaha ilaahay u mahadnaq faqad bara'aki illaahu ilaahay uu ku beri yeelay qaalat lii ummii hooyaday waxay igu tidhi quumii ilaa rasuuli llahi sal l slam rasuulku u istaag faqultu waxaan idhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa aquumu ilayhi u istaagi maayo walaa axmadu ila allaha mana mahadinaayo ilaa allah maahanin ilaahay baa aniga dhib yani dhibkan ihaye iga saaray cid aan u mahadnaqayoon alla ahayn male mana u istaagayay tirin saxaabada marka de rasuulku wuxuu xaqa ugu leeyahayna waa yaqaaneen wixii alle keliya uu leeyahayna waa yaqaaneen rasuulkuna dabcan de taas waxba uma qaadan waxna maba ahayn banaan iyada caaisha rasuulka ma nuqsaaminayso ogo wadan ayb allaan mahadina mahad allah iskale waa saas faanzla allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey ina aladiina jaa-uu bilifki cusbat minkum aayadahaasaa marka soo degay waxaa kutusaya marka arrinkaa aayadda ilaahay uu leeyahay waqaala aladiina kafaruu lowlaa nuzilaalowlaa nuzila calayhi اlqur'aanu jumlaة waaxida kadalika linuhabita bihi fu'aadaka warattalnaahu tartiila kadalika linuhabita bihi fu'aadaka qur-aanka tartiib tartiib waxaa loogu soo dejinaayey qalbigaaga inaan sugno ayaa la leeyahay waxyaabaha qalbigu uu ku sugnaanayo o ku xasilayo waxaa ka mid a waxyigu markuu tartiib tartiib u soo degaayo mar walba arrin dhibaato leh oo jirto markuu inta waxyi soo dego arrintii xallisanto berri qofka muxuu sugayaa marka waxyun bay sugayaan dadku marka waxay saxaabadu waxay ahaayeen dad uun ilaahay markaas ku xihan hadday dhib arkaan dhibkaas mushkiladeeda waxyi bay ka sugaayeen waxyi ayay ka sugaayeen dadkan laakiin zamankan jooga maxaa weeyaan yacnii iyaga arrinkooda qur-aankii xal ma ka raadiyaan sunnadii nebiga xalka kama fiiriyaan nin walbaa wuxuu xalka ka fiirinaya hawadiisa ama wuxuu ka fiirinayaa adduunye iyo maal iyo wax la mida falamaa anzala allaahu ilaahay markuu soo dejiyey haadaa kan fii baraa'atii aniga baraa'adaydana ku saabsan qaala abuu bakrin sidiiq radia allaahu canhu abuu bakar waxa uu yidhi wa kaana abuu bakar wuxuu ahaa yunfiqu inuu nafaqaynayo calaa misaxi misax ibni uhaaa ahaaata misax ibnu athaata ayuu siin jiray liqaraabatihi minhu qaraabadiisa ou lahaa oo xaggiisa kaga sugnayd darteed ayuu wax u siin jiro bil iyo waxbuu siin jiray abuu bakar marka wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa unfiqu aniga wax siin maayo mar dambe calaa misdaxin misdax bishayin ma ku nafaqaynayo abaddan weligay bacda an qaala licaa'ishata caaisha markuu ku yidhi wixii uu yidhi de dadku labay ahayn marka misdax dadkii warka sheeg sheegay buu ka mid ahaa laakiin warka isagu ma soo abaabulin ninkii soo abaabulin cabdullaahi bnu ubay buu ahaa meeshaa marka waxaad ka garanaysaa nin munaafiqa ama gaal wax uu soo abaabulay baa nin muslima oo iska niyad fiican ku dhici karaa qof muslima oo iska niyad fiican wardadaas iyo godkaasi waa ku dhici karaa markaa ninkaa wardadaa iyo godkaa iskaga dhacaya khaflo darteed ugu dhacay gaalna ku noqon maayo qasad xumana iyo nifaaqna ma ku gelayo qofka laakiin cibro iyo dersiga ku sugan mararka qaar marka dad munaafiqiina wax soo abaabulayo waxbay isku soo xirxiraayaan waxaa laga yaabaa inay dad muslimiinaba adeegsadaan oo ayagu iska khaaliyu dihni ah ee ninkaasi marka war waxaanaa jiray ogow ayb haddii uu garto haddii waxaa dhici karta marka inuunan hore u garanin qisadan waxaa kaloo laga qaadanaya abubakar radia allaahu canhu yacni hadda waxaan ujeeda dadka in la kala saaro shay baa qofku yaa yaa laba qof ku dhacaysaa waxaa dhici karta qofna inay u noqoto cuquuba adag in la saaro ama xugun adag qof kalena xukunka xugun ka duwan in la saaraa dhici karto oo hadda misdax iyo cabdullaahi bnu ubay isku dembi ma aha ninna wixii waa soo abaabulay ninna marka isagu marka waxaa weeyaan waa iska sheega qasad la-aan iyo wax la-aan buu ninna iskaga sheegayo isku mid marka qisada waxaa kaloo laga qaadanayaa waxaa kaloo qisada laga qaadanayaa abuu qofku gabadhiisa ama wiilkiisa haddii qof uu garda haysto inuu u qiiroo karan abubakar radia allaahu canhu caa-ishoo gabadhiisa ah hadalkan laga yidhi waa u qiirooday darteed ayuuna wuxuu u yidhi warkan ninkan aniga hadalkaas sheegay wax damba ma siinayo iga dhaaf ayb ayb markaasu wuxuu yidhi faanzla allahu tacaala ilaahay markaa wuxuu soo dejiyey walaa ya'tali ululfadli dadka fadliga u saaxiibkaayo aynan dhaaranin minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin waasacati waasacnimada kuwa u saaxiibkaayaynan dhaaranin an yu'tuu inay siiyaan an yu'tuu lilqurbaa wاlmasaakiina wاlmuhaajiriina fii sabiili اllaahi walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum wallaahu gafuurun raxiim aayadahaasa soo deginna halkan yaa dadka ahlufadliga ayaynan ka dhaaranin waxa ay siin jireen dadkaasi muha marka labadoodaba wanaa aayaddan ammaanay u tahay abuubakarna ululfadliyaa lagu sheegay misdaxna maxaa la yidhi walmuhaajiriina fii sabiili illaahi wasfigii marka muhaajirnimada ugama uusan baabi'in warkan hadalkan uu sheegay faqaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi balaa wallaahi inaanaan rabin iska daayay ilaahaan ku dhaartay waa rabaa inuu ilaahay ii dembi dhaafo innii la uxibu waan jecelahay an yakfira allaahu lii ilaahay inuu ii dhaafo farajaca ilaa misdax misdax buu u celiyey wixii uu siin jiray waa u soo celiyey alladii kii kaana uu ahaa yujrii calayhi inuu korkiisa ku dareerinayay wixii uu siin jiray biila waa u soo celiyey wa kaana rasuulu markaa dhaartiina dabcan waa laga kafaaro gudanay wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yas'alu zaynaba binta jaxshin zaynab ayuu su'aalayey can amrii aniga sha'nigeyga haddaan caaisho ahay faqaala waxau yidhi yaa zaynabu zaynabay maa calimti maxaad ogtahay adiga maa ra'ayti maxaad aragtay faqaalad waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow axmii aniga waan ilaalinayaa samcii maqalkayga wa basari iyo araggayga araggayga iyo maqalkayga waa xifdinayaa waana dhowraya ay tihi wallaahi baan ku dhaartay maa calimtu calayha korkeeda kuma oga kuma ogaanin ilaa khayran khayrun baan ku ogahayay tii qaalad waxay tidhi caaisho wa hiya alatii zaynab waxay ahayd middii kaanat tusaamiinii ila tartami jirtay laba laysla qabay ahaayeen dabcan midda ila tartantay ahayd facasamaha allaahu ilaahay wuu dhowray bilwaraci xalaal miiradkeedu ku dhowray ilaahay subxaana wa tacaala marka qofka alla kacabsigeeda ilaahay ku ilaaliyey oo ku xifdiyey ka wadaa marka shaygaani tartanka iyo alla kacabsigu waa inay laba kala aada mahmahdii qaldanayd oo soomaalida lama raban rag iska celiya rabbi ka cabsa meel islama galaanay dhahaan soo maa warkaas war waxba ka jiraan war wax ka jiraan maaha waa baail qofka waxaa laga rabaa raggaasna inuu iska celiyo sidii ilaahay faray isaga celiyo oo uu ilaahay uga cabsado iyo rag ciil wuxuu ka doortay cadaab iyo waa mahmaahooyin jahli iyo kufri ku dhisanba oo ay dhici kartaba in lagu kufriyo lagu gaalooba waxyaabahaas marka lama rabo iyada hadda marka waxbaa ka dhexeeyey haddaysan ilaahay ka cabsanaynin waa uga faa'iidaysan kartay meelahan laakiin hadday uga faa'iidaysato maxaa ka soo gelaya waxba qof beri oo ilaahay dhowray oo dhowrsan hadda haddaad maanta wax ka sheegto adi unbaa berri ku ceeboobaya taasaa marka ilaahay ku dhowray meeshaanna waa maxalushaahid kale waa tarjamada oo zaynab waa gabar waayo haween waayo nebiga iyaduu su-aalay waa ammaantay caaisha marka tacdiilu nisaa'i bacdihinna bacdan labadaas meel iyuu u keenay marka qاaل وxadثnaa فulayx عan هiشhاam بn curwaةa عan caaئiشhaةa وcabdاللahi بn زubayr miثlh qاala وxadثnaa فulayx عan رabيcaةa بn أbi cabdالرaحmaan وyaحyى bni سacيid can الqاsim بn mحamed بn abi bakri miثlahu xadiidkan marka isagoo dheer xaafidku wuxuu aad ugu شharxay kitaabu التafsir suuraة الnuur tafsiirkeeda iyo isaga sharxiisa uu geeyey halkaas sharax u raajicinaysaa laakiin maxalushaahidka mas'alada waxay tahay tacdiil baabu tacdiili الnisaa'i bacdihinna bacdan khilaaf marka wuxuu ku jiraa naagaha tacdiilkooda riwaayo hadday tahay markhaati hadday tahay see la yeelaa jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan naag keliya markhaatiyaal ay tacdiilisay inaan xaq iyo lagu dhisaynin haddii naagtu marka ay tiraa maalan war ninkan waa nin hiqa ah waa la aqbalaa warkeeda waa la aqbali karaa oo khabar iyo xadiid iyo waxwerin sheekadu ay tahay laakiin wixii markhaati ah qaaligii maanta hadduu yidhaha nin markhaati qof uu u keensado ninkan yaa yaqaana markhaatinimadiisa naagi ay tiraahdo anaa aqaano waa nin hiqaah ninkan inta markhaatidaas cuskado ninkaa xoolihii fartama ka saari karaa markhaatidaas naagtaa tacdiilkeeda ku sugnaaday wax maugu dhisi karaa jumhuurku waxay leeyihin maya haddii maal ay ku saabsan tahay laakiin iyada iyo nin iyo dhib ma lahan markay wada jiraan aduu marka khilaaf noocaasna marka wuu jiraa halkaanuu marka ku sheegay waalgaradu minhu hunaa su'aaluhu sala allahu calayhi waaalihi wasalama bariirata can xaali caaishata wajawaabuha bibaraa'atiha واctimaadu الnabiyi sal ا l slam calىa qowliha xatىa khaطba faاstacdara min cabdالlahi bni ubay wakadalika su'aaluhu min zaynaba binti jaxshin can xaali caaئiشhata وجواabha ببراءتها أيضا وqول cائشhaةa في xq زaynب hiy اlatيi kanت تusaaminيi faعصmha الlah بالwrc saddex haddana xadiidku meesha kaleo macalshaahidkan ka tagnay wuxuu ahaa caaisha laftirkeeda waxay ammaantay zaynab soo maaha warac iyo xalaalmirad iyo wanaagay ku sheegtay meelahaas fa fii majmuuci dalika muraadu tarjamati saddexdaas tarjamada muraadkeedaa ku sugan qaala bnu baطaal fiihi xujatu liabi xaniifa abi xaniifa wuxuu jo u yahay fii jawaazi tacdiili الnisaa'i naagaha tacdiilkoodu inuu bannaan yahay wa bihi qaala abuu yuusuf wawaafaqa muxamadu abu yuusuf alqaadi iyo moxamed ibn xasan alshaybaani waxay waafaqeen iyagu aljumhuura jumhuur abu xaniifa ma aynan ku raacin qaala الطaxaawiyu aلtaskiyatu khabarun walaysat shahaadaةan falaa maanica min alqabuul daxaawi wuxuu yidhi taskiyada hebel waa diin hebel waa cadliyo waa fiican yahay waa khabar xugun ma aha ayb marka dhib male in la aqbalo warka naagtaasi وفي الترجمة الإشاaرة إلى qول ثالث ترجمada waxaa ku sugan qwl سدexaad وهuوa أن تqبلa تزكيتهنa لبعضiهiنa ترجمada laakiin qeyd baa ku jira hadda فiiriha baabu تacديiل النساءi بعضiهiنa بعضا iyaga dhexdooda waa laysu أqبلaa laakiin wax kaloon iyaga dhexdooda ahayn ترجمada waxaa ka muuqdo marka qowl سدexaad لا للرiجاaل maya لأنa maن maنaca ذaلiكa اctalla ninkii diiday marka wuxuu ku cudur daartay binuqsaani اlmarأaةi can macrifati wujuuhi الtaskiyati laa siyama fii xaqi الrijaal naag caqli ahaan naqsi baa ku jira naqsigaasi marka wuxuu keenayaa weliba wax niman ku saabsan inay ixaado ku samaysay aad u ogaato ma badno laakiin iyaga dhexdooda aad waa isu ogaan karaan marka iyaga dhexdooda ha laysku aqbalo laakiin iyaga iyo wax nin ku saabsan maya saddex qowl waay marka qaala bnu baطaal low qiila inahu tuqbalu taskiyatuhunna biqowlin xasani wahanaaءin jamiilin yakunu ibraa'un min suu yah min suuءin lakaana xasanan kama fii qisati اlifki haddii la dhihi laha buu leeyahay haddii waa la aqbalayaa taskiyadooda qowl xasana ammaan wanaagsan taasoo ahaanayso qof in xumin looga beri yeelaayo oo u fiicnaan leh saa haddii loo qeydo sida qisatu lifki walaa yalzamu minhu qabuulu taskiyatihinna fii shahaadatin tuujibu akhda maalin laakiin laga qaadan maayo in markhaatidooda hadday kee taskiyadoodu hadday keenayso markhaati fur ay ka dhalanaysa maal in lagu kala qaato se ma ma laga fahmayo leeyahay waاljumhuuru calaa jawaazi qabuulihinna maca arijaali fii ma tajuusu shahaadatuhunna fiihi naag markhaatideeda maxaa awel ay ku bannaanaydna maal wixaa soo maaha haddii marka naag iyo nin ay isla ammaanaan qof taskiyadiisa qofkaasina hadhow lagu siiyo maal iyo wax lamida lagu qaato markhaatidaa iyaga taskiyadooda ka dhalatay waa bannaan tahay jumhuurku marka saasay arkaan wabilahi towfiiq sala اllahu waslama calaa nabiyina mxamed